بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى silsiladii kitaabkii shaksiyat almara almuslima gabadha muslimada sifaadkeeda laga rabo ayaynu waxaynu ku dhex jirnay weli fasalkii tobnaad oo ugu dambeeyey oo gabagabo ah qodobka waxaan ka qaadaynaa markaa tascaa bisulxi bayna almuslimaat gabadha muslimada wanaagga laga doonayo waxaa kamid a inay noqoto mid dadka walaalaheed gabdhaha walaalaheeda iyo mujtamaca ay wanaag u gudbiso waa inay marka noqotaa marka mid u sacyinaysa oo u soconaysa sidii ay dhexdooda wanaag u dhigi lahayd labadii isku xumaata ama labadii waxa weeye hadal dhex maro labadii isku caroota iyadu waxaa la rabaa markaas addacwa ila allah inay ka dhigato oo waxa weye ay noqoto mid waxa weeye islaaxinaysa islaaxulmujtamacna waxa weye waa wax aada iyo aada u wanaagsan mujtamaca in la islaaxiyo waa wax aada iyo aada u wanaagsan haddaba qof walba oo muslima waa laga rabaa rag iyo dumarba marka waxaa loo baahan yahay dumarkii maadaama iyagu isku dhex jiraan oo intaa iska warqabaan inay dhexdooda ay wanaag ay ka shaqeeyaan nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam markuu inooga digayey taqaaduca iyo isgoynta iyo kala cararidda laa yaxilu lirajulin an yahjura mu'mina an yahjura akhaahu fawqa thalaat saddex beri saddex beri wax ka badan inuu qofka qofka walaalkiisa gooyo oo waxa weeye uu maaragtay caro iyo xumaan ku kala maqnaadaan ma banaana hadday saddex beri markaa ay gudubto oo qofkii caradii ka baaba'do waxaa la rabaa in ay markaa heshiiyaan oo waxa weeye caradii la bedelo ilaa haddii aynan arrintu ahayn wax markaa waxa weeye diin ku xidhiidha oo matalan qof mubtadica oo diintii kharibaya oo waxa weeye shirki iyo xumaan la yimid oo qofkii markaa uu banaanka ka maray oo uu iska ilaaliyey waa ka duwan tahay laakiin wax adduunye iyo wixii lamida khilaaf yaroo dhacay bay dadku isugu xanaaqi karaan lama rabo marka in la isgooyo oo la kala tago xataa haddii dagaal dhex maro markii xataa dagaal dhex maray labadii qof oo muslimiinta ahayd ilaahay wuxuu amray in heshiis la dhex dhigo wain daa'ifatani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahumaa haddii laba kooxood oo musli mu'miniina oo dadkii muslimiinta ah kamid ah haddii dagaal dhex maro faaslixuu baynahumaa ba layidhi faaslixuu baynahumaa khaasatan faaslixuu baynahumaa bilcadli wanaag iyo cadaalad ku islaaxiya dhexdooda oo waxa wey intaad dhex gashaan islaax iyo wanaag dhex dhiga lama rabo inuu qofba qolo uhiliyo oo markaa dadkii muslimiinta isku baaba-aan ee waxaa la rabaa fa aslixuu baynahumaa bilcadli wa aqsiduu ina allaha yuxib lmuqsidiin cadaalad baa loo baahan yahay in la dhex dhigo haddaba marka gabadhii muslimada ahayd hadday aragtay laba gabdhood oo walaalaheeda oo xumaani dhex martay oo isku xanaaqay ama waxa weeye isgooyey aan isla hadlaynin islaax iyo wanaag inay dhex dhigto ayay ka shaqaynaysaa inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum waxa weeye walaa dadka mu'miniinta waa walaalo walaalihiin hagaajiya baa la yidhi dhexdooda waayo bilow aamigu laabudda way imaanaysaa khilaaf wuu imaanayaa xanaaq waa bashar baynu nahay malaa'ig ma nihin aan khaldamaynin waxaa la rabaa markaa in wanaag laga shaqeeyo sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu inoo ogolaaday waxyaalaha beenta laga soo reebay beentu asalkeeda waa xaaraam waana min alkabaa'ir waxaa laga soo reebay marka wixii markaa maslaxad ku jirto oo wax lagu islaaxinayo inuu qofkii kelimad uu markaa isagii aan lagu oran uu sheego daahirkeeda kelimadii mar haddaan qofkii lagu oran oo uu sheego waxay noqonaysaa kelimad beena laakiin beentii madmuumka ahayd oo xaaraam tahayd ma aha sida ku sugnaatay xadiidkii um kalthum binti cuqba ibn abi mucayr waxay tiri radia allahu canha waxay tiri qaalad waxay tiri samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaqulu laysa alkadaabu aladi yuslixu bayna annaas ma aha beenlowgu kan dadka dhexdooda hagaajinaya oo islaaxa dhigaya fayanmi khayraa ay macnaha wax khayra yabluqu khayran fiihi khayr macnaha wuxuu gaarsiinayaa qofkii kale labadii qof oo isku xanaaqsanaa ayuu mid u tegayaa markaasuu qofkii uu u xanaaqsanaa wanaag uga sheegayaa una ka maqal masalan laba gabdhood baa isku xanaaqsan oo dhibaata dhex taalla gabar baa intay dhex martay mid u tagtay waxay markaas waraysatay marka dadka caadigaa waxa weeye dhaqanka caadigaa qofku dhibtiisiibuu sheeganaya hebla dhibtaasay ugu samaysay dhibtaasay ugu samaysay markaas waxay leedahay oo hebla adiga wanaag bay kaa sheegtay way ku ammaantay khayr bay kaa sheegtay waxaan iyo dhibtaan adiga unbaaba colaada kugu jidhaaye hebla waxba kuuma qabto waaba iska inay iska kaa cafiday rabtaa qofkii waa degaya marka maskaxdiisii waa soo noqonaysaa xumaantii waxaa laga yaabaa inuu ilaawo oo markaa waxa weeye uu soo noqdo oo uu is yidhaahdo war adaaba shaydaanku wataaye waxa weeye maaragtay qofkaani dhib weyn kuguma kumaba qababa haddaba marka xadiidkaas oo muttafaqan caleyha wa fii riwaayati limuslim waxay ahayd walam asmachu yurakhisu fi shayi mima yaquluhu annaas ila fi halaat saddex arrimood waxaan ahayn nebigu isagoo ruqsaynaya ma maqal saddexdaas un baan maqlay inuu nebigu ruqseeyey yacni alxarb dagaalka markii waxa weye dadku dagaal ku jiraan alxarbu khidca buu yihi nebigu dagaalka waxa weeye wuxuu u baahan yahay nooc min al maaragtay khiyaano ah oo waxa weye maaragtay aan dadkii daahirkii wax walba la sheegeynin oo taatigo waxa weye dadkii la baahanya loo baahan yahay in la khaldo walislaax bayna annaas dadka dhexdoodana in la hagaajiyo dadka dhexdooda la hagaajinayana waa nooca oo dadkii hadduu qofku hagaajinayo dhexdooda oo laba qof uu maslaxayo nooc minal markaa waxaa u banaan inuu xaawilo siduu qofkan qalbigiisa u dejin lahaa oo qofka kale qalbigiisa uu uga raali garayn lahaa wa xadiithu rajuli imra'atahu wa xadiitha imraa wa xadiithu almar'a zawjaha labada qof oo isqaba haddii uu markaa ninku is yaraado iyagoo iska sheekaysanaya gabadhii wax masalan maskaxdeedii ku degeyso ama waxa weye markaas xaqiiqadii inuu wixii sameeya ma rabo laakiin iyada uu ku qancinayo oo waxa weye markaas uuna khayaano ka wadin ee u qancinayo hadhowna waxa weye uu caddaynayo ama waxa weye gabadhi sidoo kale waxyaalaha noocaasa oo islaaxa waa la ogol yahay amaa in been loo qasdiyo aan wax maslaxada ku jirin lama ogola haddaba qodobkaa waxaynu ka faa'iideynaa oo khulaasadiisu tahay waxaa laga rabaa gabadha muslimada oo diinteeda fahamtay inay dadka gabdhaha kale oo walaalaheeda oo muslimaadka ay dhexdooda islaax iyo wanaag ay ka shaqayso oo waxa weye maaragtay ay hagaajiso labadii ay aragto inay xoogaa isku xanaaqsan yihiin ama maaragtay dhibaata dhex martay say u maslixi lahayd oo u heshiisiin lahayd oo wanaag ugu soo dabaali lahayd inay ka shaqayso ayaa waxa weye loo baahan yahy raggana waa sidoo kale qodobka ku-xiga waxa weeye tukhaaridu annisaaa wa tasbiru calaa adaahunna waxaa la rabaa qofku markuu daaci noqonayo oo uu doonayo inuu dadkii khayr u sheego waa inuu dadkii dhex galaa dadkii kama dhex bixi karo haddaad tirahay dadkii baan ka dhex baxaya oo gaar baan u go-ayaa oo cidna la la hadli mayo oo dhibtoodaan ka cararayaa markaa waxa weye waxaa imaanaysa inaadan dadkii dacwo gaarsiin karin laakiin markaad dadkii ku dhex jirtid ee iyagii kamid tahay oo waxa weye meelaha isugu yimaadaan aad timaadid oo waxa weye nasiixadii iyo wanaaggii iyo gaarsiisid wanaag badan baa ku jira waxaa marka imaanaysa haddii qofkii uu yidhaahdo dadkii baan dacwo ugu yeerayaa iyo wanaag in la dhibo waayo ilahay wuxuu yidhi walcasri ina alinsana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri xaqay wuxuu u baahan yahay in lagu sabro haddana gaarsiintiisa in lagu sabro markaad gaarsiisidna dhibta ka imaanaysa in lagu sabray u baahanta waayo dadki waa ku caayayaan waxbaa lagaa sheegayaa qof walba oo waxa weeye kulli hadda culummada dadka dacwada ugu yeerta mid walba waxbaa laga sheegay qof nabad galay waa yeriya waa imtixaan waxa weye laisku imtixaamayo shaydaankiibaa dadkii balaayo badan u akrinaya waxyaalo badan oo qofkii uu beri ka yahay baa lagu sheegayaa hadhow marka waxaa la rabaa dariiqa keliya oo looga bixi karo waa asabr wey waa sabr wey marka labaa mid kugu noqonaysaa inaad tiraahi dacwo oo dhan banaankaan ka marayaa oo dadki waan ka dhex baxayaa oo aniga naftayda keliyaan badbaadinayaa taasina wax wanaagsan maaha iyo inaad u sabirtid oo dadkii dacwadii iyo wanaaggii gaarsiisid laakiin aada sabirtid haddaba laabudda waxaa ah qofka muslimkaa laga rabaa inuu sabro oo waxa weeye xaqa ilaahay fahansiiyey uu dadka gaarsiiyo sabrana markaa oo ku sabro sidaa daraaddeed ayaad marka waxaad arkaysaa nebiga calayhi salaatu wassalaam saxaabadii kulli waxyaalo badan oo waxa weeye lagu dhibay iyagoo dacwadii gaarsiinaya inay u sabreen nebiguna wuxuu ku leeyahay xadiis saxiixa almu'minu aladi yukhaalid nnaasa wayasbiru cala adaahum khayru min aladi laa yukhaalid nnaas walaa yasbiru cala adaahum qofka mu'minkaa rag iyo dumarba ku doona ha noqdo qofka mu'minkaa oo u sabraya dadka intuu dhex galo dacwadii gaarsiinaya xumaantoodu la qaadanayaa ma aha laakiin xaqi gaarsiinaya oo diinta u sheegaya oo wanaagga u gudbinaya laakiin u sabraya dhibtaada iyo waxa weeye dhibta ay dhibayaan hadalka ay dhahayaan ayada ay caayayaan wax walba u sabraya wuxuu ka khayr badan yahay kan mu'minkaa ee naftiisii keliya waxa weeye ku ekaaday een dadkii dhex gelin een dadkii hagaajin een dadkii waxa weye islaaxin ayuu ka khayr badan yahay waayo dacwo ku jira adacwa ila allah nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam fiilood baa loo dhibay nebiyadoo dhanna waa lasoo dhibay qof walba oo dacwo galana dhib waxa weeye waa maraya ilaa qofka ilaahay ka badbaadiye mooye xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu bukhaari ayaa werinaya fi ladab almufrad imaamu axmedna waa werinaya sidoo kale tirmidi baa werinaya ibnu maaje iyo keyrkood wasaxaxahu asheikh albani raximah llah fi saxiix aljaamic sagiir buu ku saxiixiyey wuxuu inoo caddaynayaa marka khayriyada iyo wanaagga uu helayo qofka sabra oo waxa weeye u sabra dhibta ku imaanaysa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyadii ka horreeyey kulligood say u dhammaayeen waa lasoo dhibay dhib baana loo geystay mid la dilo iyo mid la caayo iyo mid waxa weeye laga saaro dhulkiisii oo waxa weeye ka haajiray mid wax walbay soo mareen haddaba marka ma jiro nebi aan la dhibin ma jiro sidaa daraaddeed baa waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari iyo muslim iyo warinayaan isagoo qaybinaya waxa weeye khaniima qaybinaya ayaa nin wuxuu ku yidhi wallahi inahaa laqismatun maa uriida biha wajhu llah qismadaani xoolo iyo buu arkay de wuxuu ahaa nin maaragtay markaas isagu fiirinaya adduunkii nebigana calayhi salaatu wasalaam mualafat lquluub waxa la yidhahda booday oo waxa weeye dadkii soo islaamayey odayaashii dadkii waxa weeye uu ka baqayay inay diinta dib uga noqdaan ayuu xoolihii wixii la helayba siiyey oo uu soo jiiday oo qalbigooda ku sugayey oo islahaa diinta ha ku sugnaadeen oo ha islaameen oo yenan uga cararin xoololna lama siin rag badan oo muslimiinha wanaagsanaayo iimaankoodu saxiixaana nebigu waa ka tego waxama siinin ha siduu nebiguba u yihi xadiid kale qof baan ka tegayaa oo aana waxba siinaynin midna waxbaan siinayaa iyada oo aan jeclahay kan aan ka tego aana waxba siinin maxaa sababtaa keenaya waxaan ka cabsanayaa buu yihi kan inuu naar ku dhaco oo waxa weeye xoolaha jacaylka uu qabo inuuba waxa weeye markaas khatar ku dhaco laakiin ninkaan mu'minkaa iimaankiisa celinaya iyo wanaagiisa ayaa celinaya nebigu marka markuu saa ku yihi ninkiibuu carooday markaasuu wuxuu yihi intuu nebigi isdejiyey qad uudiya muusa biakthara min dalika fasabr nabiyullaahi muusa calayhi salaam dhibta aniga la ii geysanayo oo waxa weeye wax walba laiga sheegayo mid ka badan baa loo geystay wuuna sabray ay macnaha ana waa inaan sabraa saa daraadeed marka haddii nebiyadiisaa loo dhibay oo waxa weeye khalqiga ilaahay abuuray ugu fiicnaa oo ugu sharaf badnaa oo loogu qadarin badnaa qofka daaci noqonaya ama qofka doonaya dadka inuu naseexo gaarsiiyo waa inuu sabraa marka oo waxa weeye uu ogolaadaa dhibta iyo waxa weeye waxa loo geysanayo waa akhlaaqdii marka nebiyada ducaadii iyo waxa weye dadkii saalixiinta oo wanaagsanaa salafu saalix ridwaanullahi calayhim kulli saasay waxa weeye ku tageen marka waa in la sabraa oo qofkii uu sabir laabudda u keena waya qodobka kuxig waxaan kusoo qaadaynaa tuqadiru lmacruufa wa tashkuru calayhi qofka wanaag u sameeya wanaagga loo sameeyo way qadarinaysaa waana u shukri naqaysaa qofka waxaa la rabaa hadduu wanaag kuu sameeyo inaad horta wanaaggii aqbashid haddana aad ku shukridid oo waxa weye qofkii wanaagga kuu sameeyey aad u abaalgudid ama u ducaysid haddii aadan markaa abaalkii awoodi karin waayo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam man sunica ilayhi macruufun qofkii loo sameeya macruuf faqaala yaraada lifaacilihi qofkii wanaagga u sameeyey jazaaka allahu khayraa ilaahay khayr ha kuugu abaalgudo faqad ablaqa fi thanaa ammaantiiyo wanaaggii qofkaasi waa la yimi xadiidkaasi waa xadiid saxiixa oo waxa weeye imaamu tirmidi baa werinaya wa saxaxahu alcalaamatu alalbani raximah llah fi saxiix aljaamic asagiir ayuu ku saxiixiyey haddaba wuxuuna barayaa xadiidku qofku hadduu wanaag kuu sameeyo waxaa la rabaa wanaaggii inaad uga abaalgudid inaad wanaaggii uga abaalgudid sida xadiid kale nebigu ku yihi waman ataa ilaykum macruufa fakaafiuuhu inaad uga abaalgudid baa la rabaa sida imaamu abu daawud uu werinayo waana xadiis saxiixa oo ku caddaynayo sheekh albani raximah llah sunan abi daawud uu ku saxiixinayo marka xadiidkaana nebigu wuxuu ku yihi waman ataa ilaykum macruufa fakaafiuuh kana wuxuu yihi xadiidkan waman man sunica ilayhi macruufun faqaala lifaacilihi jazaka allahu khayra faqad ablaga fi sana see laisku waafajinaya marka labada xadiid waxaa laisku waafajinayaa tacaarud maaha iskamana hor imaanayaan kan hore markuu qofku wanaag kuu sameeyo fakaafiuuhu uga abaalguda wey oo waxa weye wanaag u samee adigana oo waxa weye shukrigu wuxuu noqonaya qofkii wanaag u sameysay ma awoodi kari weyday oo waxa weeye ma haysid soo maaha waxaad uga abaalgudid u ducee marka qofkii u ducee marka mar walba qofku horta wanaag hadduu kuu sameeyo intaadan xataa u abaalgudin waa inaad dhahdaa jasaaka allahu khayran laakin kabacdi qofkii inaad u abaalgudid baad isku dayeysaa haddaad u abaalgudi kari weydid u ducee markaa oo waxa weeye ilaahgii subxaana qaadirkaa u bari inuu ilaahay khayr siiyo haddaba shukriga la shukri naqayo waa wax wanaagsan waa wax wanaagsan waxa weeye man lam yushkir innaasa falaa yushkir illah qofkii aan dadka ku shukriyin ilaahayna kuma shukriyo laa yashkuru allaha waxa weye man laa yashkuru annaas buu yihi nebigu ilaahay kuma shukriyo qofkaan dadka ku shukriyin qofka wanaag buu kuu sameeyo haba yaraado waa in looga shukri naqaa oo loo duceeyaa oo loo abaalgudaa haddaad u abaalgudi kari weyday u ducee waayo macruuf iyo wanaag buu kuu sameeyey qofka qalbigiisiina wanaag baa gelaya marka innaga soomaalida xaqiiqatan xagga abaalgudka waa ku liidanaa aad baynu ugu liidanaa soomaalida xagga abaalgudka laakiin ummadaha kalaa inooga fiican waxa weeye carabtu dhaqan waxay lahaayeen hadduu qofku abaal ku leeyahay qofka oo wanaag u sameeyo ilaa uu ka abaalgudo qofkaasi oo abaalkii uu gudo xataa waxa weye haddii la wada hadlo oo meeshii hadal yimaado uma jawaabi jirin wuxuu ohan jiray qofkaani wuxuu igu leeyahay abaal sidaa daraaddeed markaa uma jawaabi karo waa inaan horta abaalkiisii gudaa marka innaga soomaalida laakiin heer hadda waxaynu maraynaa kii wanaagga kuu sameeya maanta waxa weye beri waxaad arkaysaa isagoo eed sheeganaya oo leh abaal wanaaggii aan u sameeyey xumaan buu igu abaalguday aad iyo aad bay u badan tahay rabbigii subxaana qaadirkaa naga badbaadiyo marka waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay ku dadaasho in ay noqoto mid waxa weye wanaagga loo sameeyo qadarisa kana abaalgudda oo ku shukri naqdo una ducaysa haddii ay markaas abaalgudi kari weydo khaasatan labada qof oo isqaba waxaa la rabaa gabadha muslimadda ninkeeda wixii wanaaga uu sameeyo inay ku shukrido oo u ducayso ninkana sidoo kale gabadh xaaskiisa wixii wanaaga u samayso inuu uga abaalgudo oo u duceeyo ayaa loo baahan yahay oo aadaabta islaamkaa qodobka ku xiga waxaan kusoo qaadaynaa tacuudu lmardaa gabadha muslimada waxaa laga rabaa iyo ninka muslimkaaba dadka xanuunsan in lasoo booqdo waa min alwaajibaat oo xaqu lmuslim cala lmuslim weeye waa xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin in waxa weeye labada qof haddii qof xanuunsado qofkii kale inuu soo booqdo ajar fara badanna waa laga helaa nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam xaqu lmuslimi cala lmuslimi khams xadiid kale xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun waxa weeye riwaadaha qaar shan bay ka dhigan qaarna lix waxaa ka mid a marka nebigu wuxuu yihi raddu salaam wa ciyaadat lmariid in lasoo booqdo ciyaadat lmariid waa booqashada qofka xanuunsan lasoo booqanayo wa itibaacu ljanaa-is waxa weye in la raaco qofkii dhintay dumarku ma raacayaan itibaacu ljanaa-is laakiin ragga ayaa raacaya ee iyagu dumarku waa soo booqan karaan qofka waxa weeye dhintay ee qofka xanuunsan waa soo booqan karaan laakiin qofka dhintay ma raacayaan waayo umu cadiya radia allahu canha ayaa caddaysay oo tiri nebigu waxa weye waa naga nahiyey inaanu raacno waxa weye dumar haddaan nahay oo axaadiis badan ayaa ku soo aroortay inayna dumarku janaasada raacin waa la diiday ee marka waxa weeye qofka xanuunsan ayay soo booqanayaan marka aadaabta waxaa ka mid a iyo sidoo kale o ijaabatu addacwa qofkii ku yeeray ee ku yihi kaalay maanta gurigayga imow waan ku casumay ama ila qadee ama waxa weye ii imow waxa weye in la aqbalo oo loo tago ama qofkii arooska lahaa haddii laakiin bishardi meesha la isugu imaanayo waa inaan wax munkara lagu haynin wax munkara inaan lagu haynin oy khaasa haddana waxaa loo sii shardinayaa gabadhii inay waxa weye ninkeedii iyo dadkii mas-uulka ka ahaa ay u fasaxaan inay aado meesha haddaba meelaha la isugu yimaado oo waxa weeye dadka isugu imaanayaan oo xafladaha ah oo aroosyada iyo waxay la mid ah haddii uuna ninkeedii u fasixin ma aadayso gabadhu waxa weye muslimada oo gurigeeday joogeysaa laakiin haddii u fasaxo meeshiina aan munkar lagu haynin markaa way tegi kartaa wax dhibaataa male oo waxa weye wax xaaraama aan meesha lagu samaynaynin wa tashmiit alcaabis iyo kan hindhisay in la alxamdulilah markuu yihahdo yarxamuka allah la yihahdo xadiidka kalena wuxuu leeyahay waa lix oo wuxuu ku daray isagana ciyaadat lmariid imaamu muslim baana werinaya waana kan horena waa muttafaqun caleyh midna imaamu muslim baa werinaya haddaba gabadha muslimadaa oo diinteedii garanaysa oo waxa weeye xaqii fahamtay aadaabtaasaa laga rabaa aadaabta ayaa laga rabaa wanaaggaasay dadka amraysaa xumaantana waa ka reebeysaa waxa weeye dadkii xanuunsanaabay soo booqanaysaa oo u tegeysaa taasaa marka loo baahan yahay xadiid kale nabigu wuxuu ku yihi adcimuu aljaa'ica kan gaajaysan cuntada siiya wacuudu lmariid kan xanuunsanna soo booqda waxa weeye wakufu wakufu lcaani ay alasiir kan asiirkaahoo la qafaashayna furta oo waxa weeye ka badbaadiya dhibta waa kan gaaladu qabsato soo furta oo waxa weeye dee gaaladii ka badbaadiya bukhaari baana werinaya iyo keyrkii waana xadiis saxiixa xadiid kale waxau ku leeyahay bara ibn caazib radi allahu canhu laga wariyey amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam biciyaadati lmariid nebigu waana amray inaanu soo booqano dadka xanuunsan mar hadduu nebiga amray marka walamru yadullu cala lwujuub marna haddii la yidhi waa xaqu lmuslim cala lmuslim xaq bay noqotay waajib oo lagu leeyahay wax ka saaraya rag iyo dumarna lama hayo labadaba waa soo gelayaan amarka marka waa wax la isku leeyahay oo xaqa in lasoo booqdo qofkii xanuunsanaa aadaabtiisa iyo habka loo booqanayana waxa weye maaragtay waynu arki doonaa haddii rabbi idmo faa'ido fiicanna waa laga helaa oo aada iyo aada u wanaagsan oo qofka mu'minkaa qofka mu'minkaa kalo inuu soo booqdo waxa weye dee alihii subxaana qaadirka ahaa ayaaba maalinta qiyaamaha wanaag badan baad ka helaysaa haddaadan laakiin soo booqan xadiid waxaa jira nebi uu yiri ilaahigii subxaana qaadirka yaqulu yawma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu odhanayaa ya bna aadam ilmihii nebi aadanow maridtu falam tacudnii waan xanuunsado inaad soo booqan markaasuu wuxuu odhanayaa qofkii oo ilaahayow seebaad uxanuunsatay adigaba rablcaalamiin markaasuu leeyahy hebel miyaadan ogaanin addoonkaygii halkaa ku xanuunsaday oo aad ogeyd oo aad awoodi kada inaad soo booqatid oo aadan soo booqan maxaad usoo booqan weyday haddaad aniga i jeceshahay oo macnuhu waxa weeye haddaad qofkaas addoonka oo ilaahigii subxaana qaadirka caabudaya aada soo booqan lahayd wanaag badan baad heli lahayd haddaad kaas gaajaysan cunto siin lahayd wanaag badan baad heli lahayd ilaahayna maantuu ku naxariisan lahaa marka sidii adiga naxariistii haddii aad adduunkii naxariis lagaa waayey maanta marka naxariistii waxa weye saad ku heshid oo adkaanaysa sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa qofku inuu waxa weeye uu soo booqdo dadka waxa weeye muslimiinta oo xanuunsan oo waxa weeye dhakhaatiirta iyo ama guriga guryaha aad ku ogtahay inaad soo booqatid ayaa loo baahan yahay haddaba marka haddii lasoo booqdo waxaa la iska ilaalinayaa dad badan intay qofkii soo booqdaan ayay markaa dhibaato u geystaan ayay dhibaato u geystaan marka waa in la iska ilaaliyo aadaabtii islaamiga ahaa la raaco aadaabtii islaamiga ahaa in la raaco oo sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey baynu samaynaynaa ajar fiicanna waynu ka helaynaa haddaan saa samayno waayo nebigu xadiid buu ku leeyahay ina almuslim ida caada akhaahu lmuslim lam yazal fi khurfati ljanna ay macnaha qofka muslimkaa haddii uu walaalkii soo booqdo kama zuulayo inuu jannadii iyo wanaaggii u dabaalanayo oo ku dhex jiro ay jana macnaha inuu jannadii buu helayaa ajar buu ku helayaa ilaa uu kasoo noqdo imaam muslim baa werinaya macnaha ilaahay baa ka raali noqonaya abaalgud iyo wanaag buuna ka helaya xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi ma min muslimin yacuudu musliman gudwatan ay subaxdii aroortii ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malakin xataa yumsi qofkii qof muslima soo booqda oo waxa weye xanuunsan waxa weeye kun malaa'igta kamid ah sabcuuna alfa malkin toddobaatan kun oo malaa'igta kamid ah ayaa u ducaynaysa ilaa uu galabnimada gaaro sallaa macnaheed waxa weye way u ducaynayaan weye salaada waxaa la yihahda adducaa haddii uu galabtii soo booqdana ilaa uu waagu ka barya waa u ducaynayaan wa marka xadiis aad iyo aad u qiimo badan weeye oo waxa weye kutusinaya wanaagga iyo khayrka uu leeyahay ajarka iyo fadliga laga helayo waana xadiidka imaamu tirmidi baa weriyey wa qaala xadiidun xasan wa saxaxahu sheikh albani raximah llah fi sunan tirmidi iyo fi saxiixi ljamic sagiir waa xadiis saxiixa marka marka ajar badan baa laga helaya toddobaatan kun oo malaa'ig ah oo ducadooda ilaahay aqbalayo waayo iyagu waa macsuumiin xumaan ma sameeyaan wax dacwadii k baryadoodii ilahay u aqbalaya waayo waa macsuumiino macaasi male sidaa daraaddeed marka toddobaatan kun oo malaa'igta kamid a ayaa ku ducaynaysa markii aad soo booqatid qof muslima oo walaalkaaya oo waxa weeye islaama oo diintii kugula walaaloobay haddaad marka subaxdii soo booqatidna ilaa galabnimada laga gaaro waa lagu ducaynaya haddaad galabtii soo booqatidna ilaa waagu ka beriyo waa lagu ducaynaya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan marka sidaa daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam wuu samayn jiray inuu soo booqdo dadka xanuunsan oo waxa weeye aad iyo aad buu u samayn jiray xataa gaalaha noqdayna waa soo booqan jiray walu fiirso wuxuu leeyahay anas bin malik werinaya kana gulaamun yahuudiy yakdumu annabiya sala allahu alayh wasalam famarida wiil yahuudiya oo waxa weye nebiga ay deris ahaayeen ayaa nebiga waxa weye u ad adeegi jiray oo wax u qabqaban jiray laakiin reerkoodii waa yahuudiyo waxa weeye ilmihii waa ilmo yahuudiya wuu xanuunsaday nebigaa u yimid markaa oo soo booqday yacuuduhu faqacada calaa cinda ra'sihi nebigu xagga madaxu ka fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim ya ghulaam aslim ay shahaado oo qir oo waxa weye muslim islaamka soo gal aabihiisuu eegay oo la fadhiyey markaasaa aabihii waa yahuudi oo ma islaamin markaasuu wiilkii markuu arkay inuu dhimanayo wuxuu ku yihi adacab alqaasim wuxuu diidayaa inuu yihaahdo rasuulka ilaahay adeec waayo waa gaaloo ma ogola rasuulnimadii markaasuu yihi abalqaasimna waa kunyadii nebiga wiilkii yaraa markaasuu ashahaatay oo islaamay nebiga calayhi salaatu wiilkiina waa dhintay fakharaja nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yaquul alxamdu lilahi aladi anqadahu min annaar allihii subxaana qaadirka ahaa ayaan ku mahadinayaa oo naar ka badbaadiyey waayo haddii uu ku dhinto gaalnimadaas hadda wuxuu tegi lahaa naar waana arrin khatara bukhaari baa werinaya waana xadiis saxiixa halkaa marka waxaa kaaga sugnaatay haddaa xataa deriskaaga uu gaal yahay waad soo booqan kartaa oo wax dhibaato ah male oo waxa waa lasoo booqan karaa adiga oo weliba dacwana uga dhigaya oo diintii gaarsiinaya sidaas nebigu yeelay oo u sheegaya haddii uu gaalnimo ku dhinto inay khatar tahay hadda islaamnimo ku dhintana inuu janno gelayo haddaba marka aadaabta iyo wanaagga loo baahan yahay in la sameeyo oo nebigu sameeyey ayaynu wax ka tilmaamaynaa calayhi salaatu wassalaam waxaa ka mid ah qofka in xagga madaxa laga fadhiisto sidaa wiilkaas uu nebigu uga fadhiistay oo waxa weeye dee qofkii aada usoo dhawaatid oo xagga madaxa ka fadhiisatid waxaa kaloo kamida inaad qofkii u ducaysid oo waxa weye maaragtay aada ducadan akridid as'alu nebigu wuxuu sameeyey calayhi salaatu wassalaam markuu u tago qof xanuunsanaya sida cabdullahi ibn cabaas uu werinayo wuxuu leeyahy kana nabiyu sala allahu alay wasalam ida caada almariid jalasa cinda ra'sihi uma qaal sabca mar sabca maraat ama sabca miraat toddoba jeer nebigu haddii uu qof booqdo madaxuu ka fariisan jiray toddoba jeer buu wuxuu oran jiray as'l اllaha alcadiim rab alcarshi alcadiim an yashfiika hadduu gabar dee qofki yahayna an yashfiiki oo kaafka lahoos dhigo hadduu nin yahayna an yashfiika oo kaafka la kor dhigo marka as'al اllaha alcadiim ilaahayga weyn baan weydiisanayaa rab alcarshi alcadiim carshiga weyn leh ayaan weydiisanayaa waa allah an yashfiika inuu ku caafiyo oo waxa weeye xanuunkan kaa qaado akhrajahu imaamu bukhaari fi ladab اlmufrad wa saxaxahu sheikh albani raximah llah fi ladab اlmufrad ayuu waxa weye ku saxiixiyey waa aadaabta koowaad aadaabta labaad waxa weeye inuu qofkan mariidka oo xanuunsan waxa weye jirkiisa la masaxo waxa weye gacanta inta la saaro loo duceeyo gacanta lagu masaxo waa sugan tahay oo nabiga calayhi salaatu wassalaam sida caaisha ay leedahay kaana nabiyu sal slam yacuudu bacda ahlihi fayamsaxu biyadihi gacanta ayuu ku masixi jiray jirkiisa gacantiisa midig waa qofkii haddii marka markaas dumarkii oo kale haa waa samayn karaan dumar markay tahay raggiina rag oo kale haddii qofkii markaa uu maxamkaagi yahay haddii laakiin qof ajnabiya oo nin ah gabadhay gacanteeda ma saarayso allahuma rabbi markaasu wuxuu ohan jiray ducadaa nebigu akrin jiray allahuma raba annaas idhab ilba'sa ishfi wa anta ishfi anta ashaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uka shifaan laa yugaadiru saqama allahuma raba annaas ilaahigii rabbi u ahaa dadka oo dhan idhab ilba'sa xanuunka ilaahay ow ka qaad oo kaxee qofkan xanuunka ka qaad ishfi ilaahw caafi anta shaafi adiga ayaa wax caafiya oo wax shaafiye laa shifaa'a ilaa shifaa'uk dawa ma jirto oo caafimaad ma jiro ilaa dawadaadi caafimaadkaaga mooye ilaahay marka waxaad siisaa qofkan shifaaan laa yuqaadiru saqama caafimaad aan wax xanuunaba ka tegin oo waxa weeye xanuun oo dhan ilaah ka kaxe muttafaqan caleyh haddaba ducadaasna waa ducada labaad oo qofka loogu ducaynayo tii hore waxay idhi asal allah alcadiim rabi alcarshi alcadiim an yashfiik ducadaana waa ducada allahuma raba annaas idhab ilba'sa ishfi wa anta ashaafi laa shifaa ila shifaak shifaan laa yuqaadiru saqama ayaad ugu ducaynaysaa wa can ibni cabaas radi allahu canhuma waxa uu yihi ana nabiy sala allahu alayhi wasalam dakala calaa acraabiyin yacuuduhu nin buu soo booqday nebigu acraabiya oo xanuunsanaayo muslimiinta kamid ahaa markaasuu nebigu wuxuu yihi laa ba'sa duhuurun in sha allah waa min asunne marka waxaa la rabaa qofka markaa booqatid inaad tiraahid xanuunkan ku hayo laa ba'sa bihi dhibaataa maleh in sha allah duhuurun in sha allah dembi dhaaf buu kuu noqonayaa ay xanuunkaagaani wuxuu kaa dhaqayaa dunuubtaadii sidaa daraaddeed marka waa lagugu dahirinaya waayo axaadiid kalaa ku sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi qofka muslimka haddii uu xanuunsado hadday dhibaato gaadho wax walba qodax xataa allaha ka dhigee qodax hadday muddo iyo wixii waxa weeye ka weynba waxay u noqonayaan dembi dhaaf oo waxa weye isaga ayaa dunuubtii looga hoobinaya waana bukhaari baa xadiidkan werinaya waa xadiis saxiixa saa daraaddeed marka aadaabtaasaa la maraya oo innaga dhaqan soomaalidu waxaynu leenahay qofkii cabsi bay geliyaan qofkiibuu utegayaa wuu xanuunsan yahay xaggee lagaa hayaa halkaa wallahi xanuunkaasi khatar weeyo hebel iyo hebel baa u dhintay buu ku oranaya wax fiican ma aha waxaa la rabaa qofka in loo fududeeyo oo xanuunkii aan waxa weye wax weyn looga dhigin oo la yidhaha xanuunkaani waa sahal in sha allah waa duhuurun laa ba'sa wax dhibaataa male duhuurun insha allah waa ilaahay baa kaa qaadaya ilaahay baan kuu baryaynaa waxa weeye sabir dunuubta lagaaga dhaqayaa waxyaala noocaasa oo caqiidada iyo diinta iyo waxa weye maaragtay salaada iyo la xusuusiyo ayaa la rabaa sidaa daraaddeed waa in la iska ilaaliyaa dhaqanka soomaalida oo waxa weeye qofkii cabsi iyo dhibaato gelinaya oo qashadii markaa rag iyo dumarba waa u siman yihiin laakiin waa inay gabadhii muslimadaad iska ilaalisaa rag aan maxramkeeda ahayn ama ehelkeedii ahayn inay booqato biduuni maxram iyadoo aan lala socon oo maxramkeedii la socon inay raggii u gasho ma haboona oo waxaan la iska ilaaliya haddii laakiin maxramkeedii meesha joogo laa ba'sa bihi sida caaisha samaysay radia allahu canha waxay tihi markii aan madiino soo gallay oo nebigu madiino yimid ayaa waxaa xanuunsaday abubakar iyo bilaal ayaa xanuunsaday markaasaan u tegey bay tiri oon soo booqday waa aabaheed iyo bilaal waan soo booqday markaasaan u imid oo waxaan ku yidhi yaa abati kayfa tajiduka see baad helaysaa ka waran xaalkaaga wa yaa bilaalu bilaalow kayfa tajiduka see baad bilaalow adiguna tahay labadoodana isku meel bay joogeen haddaba marka dee aabaheed baa la joogay marka maxram haddii uu meeshii joogo wax dhibaata male laakin bilaa maxram waa la iska ilaalinayaa oo gabadha muslimadda inay rag u dhex gasho iyadoon maxramkeedii la joogin ma haboona arrintaas waa in aada iyo aada uga digtoonaato aadaabtaasna ay marto una ducaysa haddii qofkii ay dumar tahayna hade waa khayr marka waa soo booqanaysaa waana usoo ducayn qodobka ku xiga wuxuu noqonayaa xanuunkii waxaa imaanaysa marka dhimashaa imaanaysa oo dadkii waa dhimanaya waa la xanuunsanaya waana la dhimanaya aadaab bay marka leedahay haddii la dhinto oo qofkii uu dhinto gabadhii muslimada ahayd haddii dad ay ka dhintaan qodobkaani wuxuu odhanayaa laa tanuuxu cala almayiti uma qaylinayso umana dhawaaqayso qof dhintay ay niyaaxadu waa dad qofku markuu dhinto qaylada iyo waxa weeye argagaxa iyo maaragtay eed sheegashada uu qofku gelayo xaaraam weeye lama ogola oo niyaaxadu waa min alkabaa'ir waa waxun weeye sida axaadiista aynu ka arki doonno inoo imaan doonta haddaba gabadha muslimada laa tanuuxu cala almayit qof dhintay ama ilmaheedii ha noqdo ama waalidkeed ha noqdo ama ninkeedii ha noqdo ama qaraabo ha noqdeen uma ooyeyso umana qaylinayso oohinta marka labaynu u kala saari doonaayo haddii qofka ilma ka timaada dhib ma leh laakiin carabka oo laga qayliyaa niyaaxa la yidhaahdaa carabka wixii laga sheego oo eed sheegashaa ayaa niyaaxa la yidhaahdaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam itnaani itnatani laba arrimood fi nnaasi humaa bihim kufr laba arrimood dadka dhexdooda ay sameeyaan waa gaalnimo addacnu fi nnasab nasabka oo la dacniyo wax laga sheego oo qofka qabiilkiisii iyo nasabkiisii aada wax ka sheegtid soomaalida waa ku halaagsanay halka afar iyo labaatanka saac qof baad laba iscaayaysa qabiil bay isku caayayaan nasabkoodii bay isdurayaan xumaan bay isku sheegayaan ilaahay in laga cabsadaa wanaagsan waayo waa nooc min algaalnimo ah gaalnimadaani markaa waa gaalnimadii waxa weeye kufru nicama ma aha tii diinta lagaga baxayey laakin waa min alkabaa'ir oo addacnu fi nnasab waa min alkabaa'ir oo imaamu dahabi raximahu llah kitaabkiisa alkabaa'ir ayuu ku soo arooriyey oo halkaas waxa weeye ayaa hadda ka horna ku sharaxnay insha allah qofkii raba waa raajici karaa wanniyaaxatu cala almayit niyaaxa inuu qofkii sameeyo oo meydkii uu u qayliyo waxa weeye uu qofkii markuu dhinto uu dhawaaqo oo waxaan dadku ay sameeyaan waan hoognayey balaayaa nagu dhacdayey dhibaataa timidey oo qofkii uu carabka ka qayliyo waa khatar weeye arrin aada iyo aad u khatara weeye xadiidkana imaamu muslim ayaa werinaya wuxuu inooga digayaa marka xadiidku labada arrimood dadkii inaad nasabkooda wax ka sheegtid iyo in aynu dadkii qofku haddii uu dhinto in loo qayliyo oo waxa weye qayle iyo niyaaxa lala yimaado xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi laysa mina man daraba alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya laysa mina ay macnaha dariiqeenii iyo manhajkeenii iyo sunnihii nebiga iyo waxa weeye dariiqadiiyo aadaabtii islaamka kuma taagna oo wuu khilaafay laakiin macnaheedu ma aha laysa mina inuu gaaloobay ma aha man daraba alkhuduud qofka daamanka garaaca dhabanka halkan daamanka ay garaacaan dumarka yaa u badan markii qofku dhinto inay bawdiyaha iyo dhabanada iyo gargaraacaan oo gacmaha ku dhuftaan iyaga oo qaylinaya markay hoognayo oo ba'nayay iyo leeyihiin ayay arrimaha noocaasa sameeyaan wax wanaagsan ma aha shaqa aljuyuub juyuubka waxaa la yihahdaa fatxat lcunuq meeshaan marada ay gashadaan diraca markii ay gashadaan iyo cambuurka iyo qoorta meeshaan uu ka furan yahay oo madaxa laga soo geliyo ayaa jeebka la yidhaahdaa ee maaha jeebkan lacagta iyo lagu rito ee shaatiga lagama wado ee halkaa qoorta furan baa la yihahdaa juyuub ama wadaca bidacwa aljaahiliya oo u yeertay dacwadii jaahiliga ay macnaha dacwada jaahiliga ahi waxay ahayd markii uu qofku ka dhinto way qaylin jireen waanu hoognayey waa ba'nayey dhib baa nagu dhacdayey yaan waxna tari doona waa gablanay waxyaala noocaasay akrin jireen sida waxa weye soomaaliduba ay samayso oo waxa weye in badan ay ku dhacdo dacwa aljaahiliya la yihahdaa marka jaahiligii wixii ay samayn jireen qofkaa sameeya inuu marka iska ilaaliya rabaa qofkii muslimka ahaa arrintaa xadiidkuna waa muttafaqun caleyh oo waxa weeye bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba waa werinaya haddaba gabadha muslimada oo diinteedii garanaysa waxaa la rabaa waxyaalaha noocaasa inay banaanka ka marto oo iska ilaaliso marnaba aynan u dhowaanin waxa noocaasa oo ay sabirto waayo sababtu waxa weye qof walba waa dhimanaya adiga hadda haddaad qaylisid oo dhawaaqdid adigaba beraa geeridii ku imaanaysaa mana celin kartid sidaa daraaddeed marka ayaadan isku mashquulinaynin qof walba wixii ilaahay u qoray ayuu maraya waxaa dhacday fa can abi burdata ibni abi muusa wa abi muusa alashcari wiilkiisii ayaa wuxuu werinayaa abi muusa alashcari baa xanuunsaday waa saxaabigii jaliilka ayaa xanuunsaday markaasuu madaxiisa dumarkiisii uu qabay mid kamid ah ayuu dhabteeda saa madaxa ugu ugu jiifay oo waxa weye madaxiisa ayaa wuxuu saaraa xaaskiisa ayaa bawdyaheeda oo dhabta ku haysay oo wuu xanuunsaday way markaasuu wuu wuu miyir doorsoomay marka xanuunkii baa inta ka batay xanuunkii ayuu miyir doorsoomay markaasay qaylisay waxa weye imra'atun min ahlihi dadkii meesha joogay oo malaha xaasas kala buu lahaa mid kamid a qaylisay oo dhawaaqday adhow markii uu soo miyirsaday bu wuxuu yihi ana bariun mima beri'a minhu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam anigu beri waxaan ka ahay wixii rasuulku beri ka noqday fa ina rasuula llahi sala allahu alayh wasalam beri'a min asaaliqa asaaliqa ay alati tarfacu sawtaha cinda almusiiba saaliqa waxaa la yidhaha midda dhawaaqaysa oo qaylinaysa markii dhibaata timaado walxaaliqa ay alati taxliqu shacraha cinda almasiiba waxay samayn jireen naagta ninku markuu ka dhinto madax ay xiiri jidhay oo timihii dheeraa oo awal ay lahayd ayay muluq siin jidhay oo odhan jidhay masiiba igu dhacday sidaa daraaddeed markaa xarago dambe ma jirto oo ninkayga waa dhintay madaxaan xiiraya jaahiligi baa samayn jiray washaaqa ay alati tashuqu waxa weeye thawbaha cinda almasiiba maryahay jeexjeexi jireen oo waxay dharka inta jeexjeexaan ayay odhan jireen dhibaata igu dhacday hoog baa igu dhacay masiibaa ii timid waxaasay la qaylin jireen jaahiligii imaamu muslim baana xadiiska warinaya marka nebigu waa ka beri noqday saxaabigaasna saas uu caddeeyey oo wuxuu yidhi ana beri baan ka ahay qofkii waxaa sameeya waayo nebigu ku dayanayey waxaynu kaloo tusaale usoo qaadanaynaa bal ficilkii nebiga calayhi salaatu wassalaam oo qofku haddii carabkii loo diiday inuu ka dhawaaqo ilma hadday ka timaado maxay noqonaysaa ficilka nebigaa inoo caddaynaya usaama ibnu zayd radia allahu canhu waa wiilkii saxaab nebigu uu jeclaa calayhi salaatu wassalaam oo zayd ibnu xaarisa u dhalay usama ayaa waxa uu werinayaa wuxuu yihi kunaa cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ayaan la joognay annaga oo saxaabada ayaa nebiga la joognay faarsalat ixdaa faarsalat ilayhi ixdaa banaat macnaha gabdhihii nebiga gabar kamid ah ayaa nebiga usoo dirtay qof bay usoo dirtay iyada u yeereysa oo waxay tiri u sheeg ilmo yar oo ay dhashay ayaa geeridii dhibaysay oo nafti ka dhacaysay markaasuu nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii usoo dirtay orod noqo oo irjic ilayha fa akhbirhaa u sheeg intaad u tegtid waxaad taraahdaa nebigu wuxuu ku yidhi ana lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay waxa uu leeyahay wixii uu qaato iyo wuxuu bixiyaba ay macnaha wiilig ilmahan hadda dhimanaya shalay ilaahay baa ku siiyey de haddana ilaahay baa hadduu qaato de sabir wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa qof naftiisu ay dhaafayso xilligii loogu talagalayna ma jiro oo wax walba ajal bay leeyihiin ilaahay ugu talagalay famurhaa amar oo waxaad ku dhahdaa faltasbir waltaxtasib ha sabirto oo ajar ilaahay ha ka malaysato oo yaynan argagixin oo qaylinin markaasuu qofkii noqday oo intii u sheegay gabadhii markaasay soo celisay oo waxay ku tiri u sheego ilaa wa ilaa hanoo yimaado way dhaaratay waa inuu noo yimaadaa markaasuu qofkii u yimid oo wuxuu yihi inahaa qad aqsamat way dhaaratay lata'tiyanaha inaad u imaanaysa macnaha ayay ku dhaaratay rasuulka ilaahi ee u imow dee nabiga markaasuu istaagay faqaama rasuulu llahi sala allahu alay waslm waa wiil ilmuhu awowga u ahaa oo gabadhiisii weyey markaasuu nebigi istaagay aadaab buu baraya dadku aadaabtii baraya wa qaama macahu sacad ibnu cubaada wa mucaad ibni jabal iyo usaama iyo ragga way israaceen nebigii baa saxaabadii qaar baa raacday oo gabadhii baa la aaday gurigeedii way tageen marka fa rufica ilayhi sabiy ilmihii baa kor loo soo qaado nebiga loo dhiibay wa nafsuhu ilmaha naftiisiina taqacqacu ay macnaha ay naftii ay ka dhacayso oo naftii dhibayso oo waxa weye maaragtay aad iyo aad nafti u dhibayso kaanahaa fi shanna buu yihi shannada waxa weeye sibraarka marka uu duugoobo biyaha lagu shuba sharqanta ka yka macnaha ilmihii baa naftii dhibaysaayo naftiibu hiqdu ku haya faqaalat fafaadat caynaahu nebigii baa ooyayoo ilma ka soo daadatay faqaala sacad ayaa wuxuu ku yihi sacad ibnu cubaada saxaabigii jaliilkaay oo ansaar wey baa wuxuu ku yihi ma haada ya rasuul allah maxaad u boyday rasuulka ilaahiyow faqaala wuxuu yihi hadihi raxmatun jacalaha allahu fi quluubi cibaadihi tani waa raxmad iyo naxariis ilaahay quluubta bilow-aamiga uu ku abuuray wa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi ruxama ilaahayna wuxuu u naxariistaa addoommadiisa naxariista badan imaamu muslim baa werinaya xadiidkaasi wuxuu inoo waadixiyey marka ilmada la iskuma haysto indhaha haddii biyo ka yimaadaan oo oohintii timaado ilmeeyo qofkii laguma haysto laakiin midda la diidan yahay waa carabka carabka xumaaniyayna kaa soo bixin inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ayaa la rabaa inaad dhahdid waxa weeye oo aad sabirtid laakiin carabkaaga wax ilaahay uu ka caroodo inay ka yimaadaan lama ogola wa can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhu qaala wuxuu yihi ishtakaa sacad ibnu cubaada sacad ibnu cubaada ayaa xanuunsaday oo aada u xanuunsaday nebigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam oo soo booqday maca cabdiraxmaan ibni cawf wa sacd ibni abi waqaas wa cabdullaahi ibni mascuud saddexdaa saxaabi baa la socday waa raggii saxaabadii raggii waaweynaa weeye falamaa dakala calayhi markuu nebigii usoo galay ayuu wuxuu helay waa sacd ibni cubaada ninka xanuunsanaya isagoo miir doorsoomay markaasaa nebigii uu aad ilmihiis indhihiisii ilma uga timid ilmihii indhihii ayaa ilma ka timid markuu marka nebigii uu booyey oo aad iyo aad ilmi ilma uga timid ayay markay arkeen saxaabadiina ooyeen markaa markaasuu waxa uu yihi alaa tasmacuuna ina allaha laa yucadibu bidamci alcayn ilaahigii subxaana qaadirkaa qofka kuma cadaabayo indhaha ilmada ka timaada walaa bixusni lqalbi qalbiga xusniga murugada qalbigana laguguma cadaabayo walaakin yucadibu bihaada wa ashaara ilaa lisaanihi carabku ishaaray haddaba carabka iska ilaali kaasaa lagugu cadaabayaa aw yarxamu ama lagugu naxariis ilahay ugu naxariisanaya haddaba carabka weeye masiibadu masiibada khatartaa oo lagugu cadaabaya haddii aad khalad ku samaysid waa carabka xadiidkuna waa muttafaqun caleyh oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu arko qof dhibaataysan ama geeridii dhibayso ilma waa ka imaan jiray oo nebigu waa qalbi jilicsanaa naxariis bayna kutusaysaa oo qof walba uu naxariis qalbigiisa ku jirto markuu arko qof walaalkiisa oo naftii ka dhacayso ama ilmihiisii ama waaridkii waa naxaya qalbigu waa naxaya indhaha ilma waa ka imaanaysa lama diidaya marka ee waxaa laguu diidaya ma hanan kadid adiga ma celin kadid ilmadii qalbigiina ma xukumi kadid waxa la diidayo mamnuuca waxa weeye carabka inaad ka dhawaaqdid oo wax khalada ku hadashid waayo qalbiga waad celin karta carabka waad celin kartaa carabka waad celin kartaa waxaa kaloo dhacday anas ibn malik radi allahu canhu warinayo ana rasuula lahi sala allahu alay slam dakala calaa ibnihi ibrahim wiilkiisi yaraa oo madiina ku dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhalay oo ibrahim oo dhin dhimanaya oo markaa geeridii dhibayso isagoon ba welidii labadii sano gaarin buu dhintay ayaa markaa nebigu usoo galay oo aada u xanuunsanayo markaasuu nebiga calayhi salaatu salaam uu ilma ka timid oo uu ooyey markaasaa cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku yihi ibnu cawf rasuulka ilaahay o adiga xataa ma ooyeysaa markaasuu wuxuu yihi yabna cawf cabdiraxmaan ibna cawfow inahaa raxma tani waa naxariis oo ilma indhaha ka ilmada indhaha ka imaanaysa waa naxariis iyo waxa weeye raxmad ku jidho qofka oo waxa weye uu qofkii ka naxayo markuu dhintay marka wiilkii ayuu markaa wuxuu yihi nebigu ina alcayna tadmacu ishu waa booyeysaayo ilmaa ka imaanaysa waalqalba yaxzunu qalbiguna waa xusni baa ku jiro waa murugoonaya walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana mana odhanayno ilaa wax ilaahay raalli geliya mooye wa innaa annaguse lifiraaqika yaa ibraahimu lamaxzuunuun ibraahimow inaadna faaruqdid ood dhimatid oo maanta naga tegtid aad baan uga murugeysanahay waxa weye bukhaari iyo muslim ayaana warinaya haddaba xadiidkaana waxaad ka garanaysaa qofku carabka inay khatartu tahay laakiin inta kale inaynan wax dhibaata lahayn oo qalbiga iyo waxa weye maaragtay indhaha iyo qalbiga inaan wax mashaakila aysan lahayn xusniga iyo murugada ku dhacaysa haddaba nebigu waa inoo caddeeyey axaadiista faraha badan ayaa lainoogu caddeeyey aadaabta qofku haddii uu dhimanayo la samaynayo lama raba marka in waxa weeye aad ama qaylisid ama dhib aada samaysid waxaa lama raba sidii jaahiligii jaahiligii baa saa samayn jiray sidii gabaygii uu ku gabyahayey darfat ibne cabdi waxa weye gabyaagii jaahiligaha uu ku gabyay wuxuu yihi fa in muttu naagtiisii bula dardaarmaya wuxuu yihi fa in muttu haddaan dhinto fa anciini i oy oo waxa weye nacyi ii sameen mima ana ahluhu wixii anigu aan xaq uleeyahay oo aan mudnahay wa shuqii jeex buu yihi wa shuqi calaya waxa weye ajayba iyo bnata macbadi gabadh xaaskiisii buu la dardaarmaya wuxuu leeyahay haddii aan dhinto waa inaad ii oydaa oo nacyi ii samaysaa oo dharka jeex jeexdaa si la ii garto inaan nin fiican ahaa oo waxa weye bal ufiirso waa arrin aada iyo aad khatar u ah oo hayga dhigin buu yihi nin aan waxa weye hamil macno lahayn oo iska dhintay hayga dhigine dadka si fiican waa inaad iigu sheegtaa oo aada ii baroorataa oo waxa weye dharka ii jeexjeexda saasay iskula dardaarmi jireen jaahiligii macnaha sharaftayda muuji waxaasoo dhanna waa baatil oo waxa weye lama ogola bal waxa weye diinta islaamku waxaasoo dhan waa xarim waa xarimtay oo lama ogola ee waxaa la samaynayaa inuu qofku allihii subxaana qaadirka ahaa uu waxa weye ku kalsoonaado ina lilahi ma akhada walahu ma acda sidaa nebigu u yihi ilaahay wuxuu bixiyana isagaa iskale shalana adaa ilmahan ilahay baa ku siiyey rabbigii subxaana qaadirka hadduu ku siiyey marka haddana kaa qaaday isbir marka shaladana aada haysan ee waxay wa inaad sabirtaa oo tiraada ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun umu salama waxaa laga wariyey radi allahu canha inay tiri lamaa maata abu salama waa ninkeedii abu salama ayaan waxa weeye waxaan is iri naftaydiiba nafteedii bay la hadash waxaan is iri bay tiri ardu qurbaad joogta ah oo dhulkaagi iyo maka waad ka soo tagtay waad soo haajirtay maantana waa kanoo ninkaagiina waa dhintay allayla maanta waa inaan booyaa bukaa'an oohin yutaxadathu canhu lagu sheekaysto oo taariikhda gasha waa inaan booya gabar baa marka isa soo diyaarisay ansaara inay ila boydo oo waxa weye iyadana si fiican ay ila boydo oo waxa weye ay caawiso nebigiibaa markaa yimid oo calayhi salaatu wassalaam ka nahiyey oo arrintii ka nahiyey haddaba marka umu salama markii ay saas ku fekertay nebigu wuxuu amray inaynan wax xumaana dhihin ee ay tiraahdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waxa weeye ilaahu ajar iga sii masiibadayda wax ka khayr badanna igu bedel ayay tiri ayuu yihi nebigu markaasaan waxaan isiri bay tiri oo ma wax ka khayr badan baan helayaa abu salama kabacdina nabiga calayhi salatu salaam baaba guursaday oo ka khayr badnaa abu salama haddaba qofku waa inuu arrintaa ku dadaalaa waxaa kaloo ay maaragtay aayadda qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la yihi dumarka ka qaad beeco beeco ka qaad nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu beecada kaga qaaday sida umucadiya ay sheegtay waxaa kamid ahaa akhada calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maca albeycati anlaa nanuuxa inaanu niyaaxaynin oo qof dhintay u ooyin ayaa nebigu beeco nagaga qaaday oo balan nagaga qaaday bukhaari iyo keyrkiiba waa werinaya waa xadiis saxiixa wa fii riwaayatin aayaddaas waxa weeye yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shay-an ilaa aakhir aaya walaa yacsinaka fi macruufin qaalat waxay tihi kaana minhu anniyaaxa niyaaxadii ayaa kamid ahayd inaanu niyaaxo samaynin ayaa kamid ahayd sida imaamu muslim uu werinayo haddaba beeca lagaga qaaday dumarku inaynan niyaaxaynin oo waxa weye aynan maydka u qaylin haddii ay dhacdo marka inay samayso bal dembiga ay ka qaadaysa marka aynu wax ka ishaarno waxaa sugnaatay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wassalaam annaa-ixatu idaa lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaama wa calayha sirbaalun min qadiraan wa dircun min jarab imaamu muslim ayaa xadiidkaasna werinaya macnihiisuna waxa weeye gabadhii qaylisadee niyaaxada samaysay haddii aynan toobad keenin inta ayna dhiman oo aynan ilaahay u toobad keenin oo aynan rabbi usoo noqon waxaa la istaajinayaa maalinta qiyaamaha iyadoo loo geliyo sirbaal macnaha mara weyn oo qadirana oo naxaas ah mara weyn oo naxaasa loo gelinaya iyo biric hoos looga gelinayo min jarab ah jarabku waa cadhada iyo isxoqa iyo dhibaatada wuxoo dhan waa cadaab iyo ciqaab wey waa lagu ciqaabaya waxyaalaha noocaasa ayaa lagu ciqaabaya sida iyadu u qaylinaysay ayaa laleeyahay isxoq marka waa adigii jirka jeexjeexayayo garaacaye hadda waxa weye marka cadho iska xoq iyo dhibaato iyo waxa weye mashaakil oo dhan ayaa halkaa markaas lagu ciqaabaya waxaa marka aboon qofku inuu caqiidadiisa ka dhaadhacdo qofkan ilaah baa abuurtay mana soo noqonayo waxba marka adigu dembi iyo dhibaato ha korodsanin waayo wax walba waxay leeyihiin ilaa ajalin musamaa qof walba waxay leeyihiin wax walba wakti bay leeyihiin waktigeediina wax dhaafaya ma jira maadaama marka waktigii ayna dhaafaynin oo qofkaani geeridii ayna aynan nafkii kusoo noqonaynin waxba ha qaylinin marka waayo qayladii waxay kuu soo celinayso iyo waxay ku tarayso ma jirto qodobka ugu dambeeya oo aan waxa weeye kitaabka kusoo gebagabeyneyno khaatimadan baa ka dambaysa wuxuu leeyahay laa tatbacu ljanaaza janaazada ma raacayso meydkii marka la qaado oo lasoo xabaalayo dumarku ma raacayaan way ka harayaan waxa weye ma raacayaan laakiin salaada janaasada haddii lagu tukanayo oo matalan meeshii musallihii la keeno ama masaajidkii la keeno ama qofkii gurigii uu ku dhintay lagu tukanayo salaatuljanaaza waa la tukanaysaa dadkii gabadhu waana ku tukan kartaa laakiin janaasadii markii meydkii qabriga loo qaado ma raacayso nuhiinaa can itibaaci aljanaa-is ayay tiri umu cadiya radia allahu canha walam yuczam calayna haddaba bukhaari ayaa werinaya xadiidkaana waa xadiis saxiixa waxa weeye marka xadiidkaas culummadu waxay ka fahmeen inuu nebigu ka nahiyey inay raacaan dumarku janaazadii lama ogola marka inay janaasadii ay raacaan waayo sababtu waxa weeye meydkan in lasoo xabaalaa la rabaa rag baa xabaalaya oo waxa weeye qaadaya waxa weye waa meel naxdin leh qofkii dumarkaana qalbigeedu waa jilicsan yahay waxaa laga baqayaa marka in ay markaas qalbigeedii iscelin kari weydo haddaba marka ma raacayaan dumarku waa inay iska ilaaliyaan waana inaynu ogaanaa inay waxa weeye meel walba oo aynu joogno qof walba rag iyo dumar saqiir iyo kabiir waa la dhimanayaa qof aan dhimanayna ma jiro ilaahay wuxuu yidhi aynamaa takunuu yudrikkum almowtu walow kuntum fii buruujin mushayada meel walba oo aada joogtaan geeridii waa idin soo haleelaysaa haddaad xataa toban dabaq hoosta ka geshi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walba waa dhimanaysaa geeridiina waa imaanaysaa waxa weeye marka qof walba ha u shaqaysto wixii aakhiro badbaadin lahaa yuunan isku mashquulinin adduunyada iyo waxa weeye maaragtay oohin iyo qaylo waxba tari mayso muhiimaddu marka waxa weeye in uu qofku dadaalo oo ilaahay ka cabsado silsiladaa aan soo warnay oo waxa weeye ka hadlaysay aadaabta gabadha muslimada dhaqankeeda waxyaalaha ay samaynayso oo u qeybsamay tobanka qaybood oo mid walba ay ka hadlaysay qayb gaara waxaan kusoo gebagabaynaynaa khaatimo iyo gebagabo ugu dambaysa oo loo baahan yahay qofku inuu ogaado fawaa'idda ay leedahay arrintani xaqiiqatan in badan maadaama aynu soo wadnay waxaa inooga caddaaday fawaa'id aada iyo aada u fara badan oo qiimo leh ugu horreyntii waxaa inoo caddaatay gabadha muslimada sida ay rabbigii subxaana qaadirkaah u qaabilayso oo cibaadadii ula imaanayso oo wixii ilaahay ku waajibiyey ay waxa weeye u ilaalinayso hadday ilaaliso markaa inay janno iyo wanaag tegayso waxaa kaloo inoo caddaatay inay waxa weeye markaa nafteeda ay siday ula dhaqmi lahayd oo waxa weye ay nafteeda u hagaajin lahayd oo waxa weeye caqligeeda iyo jismigeeda iyo waxa weeye ruuxdeeda ay u bed u wanaajin lahayd oo nusuusta iyo aadaabta ay u raacin lahayd waxaa inoo caddaatay sida ay iimaankeeda ugu dadaalayso oo waxa weeye fi dunya waalaakhira ay gabar mu'minada oo wanaagsan oo ilaahay adeecda ay noqonayso inay waaridkeedii dhaqaalaynayso oo waxa weye ay raacayso aadaabtii ilaahay ugu talagalay oo xuquuqdii waalidka ay gudanayso inay gudanayso xuquuqdii ninkeeda oo ay aada iyo aada ugu dadaalayso oo wixii uu ninkeedu xaq u lahaa aynan ka gaabinaynin nusuus fara badan ayaynu ku soo marnay oo ay gabar baariyadoo wanaagsan noqonayso oo waaridkii iyo ninkeeda iyo kulli adeecaysa inay noqonayso taas ayay fi dunya waalaakhira wanaagu ugu jira waxaynu kaloo ka ogaanay oo ka faa'ideynaa gabadha muslimada inay sida ay u tarbiyeynayso ilmaheeda iyo waxa weeye awlaadda ay dhasho oo ay ugu dadaalayso inay noqdaan awlaad wanaagsan oo diinta ilaahay u hoggaansama oo waxa weye maaragtay xumaan iyo dhibaatoo dhan ay ka ilaalinayso tarbiyeynayso korintooda iyo wanaagooda ay ku dadaalayso say marka cuntadooda ugu dadaalayso inay ugu dadaalayso caqiidadooda iyo tarbiyadooda oy saas ay ku barbaarinayso iyadoo ajar iyo wanaag ka helaysa rabbigii subxaana qaadirkaana uu khayr fara badan ka siinayo waxaynu kaloo ka soo ogaanay inay qaraabadeeda iyo dadkii arxaamta ahaa oo waxa weeye rixilkeedii ay xiriirinayso oo waxa weeye dhaqaalaynayso oo marnaba ayna noqonaynin gabar waxa weeye qaraabadii goysa waayo qofkii qaraabo goyskaahi waa qof aan khayr lahayn waxaynu kaloo ka soo ogaanay inay gabadha muslimadaahi ay waxa weeye dumarka lala qabo ama waxa weeye reerkii qabay oo ninka qabay ehelkeedii ehelkiisii hooyadiis waxa weeye aabihiis walaalihiis dadkii qaraabada ahaa inay waxa weeye kulli dhaqaalaynayso oo ay ka mid noqotay reerkaas oo ay noqotay xubin ka mida reerkaas maadaama ay noqotay marka xubin ka mida reerkaa inay waxa weeye sodohdii ay tahay hooyadeed oo waxa weye ay dhaqaalaynayso oo sidii hooyadeed ay u dhaqaalaynayso o kale ay u dhaqaalaynayso odagii dhaqaalaynayso dadkii qaraabada ahaay dhan ay saa ula dhaqmayso kabacdi markaa sidoo kale jiiraankii iyo dadkii deriska ahaa inay xuquuqdoodii gudanayso oo aynan marnaba dhibaato u geysanaynin jiiraankana waa in aad iyo aad loogu dadaalaa kaful adaa xumaanta oo laga haysto iyo wanaag oo la taro labadaas ayaa deriska aad iyo aad muhiim u ah haddana markaa mujtamacii may waxaa ka horeysa gabdhihii lala qabay oo kale haddii dumar kale lala qabo oo markaa ninkii uu labaxaas leeyahay ama saddexaas ama afar inay dad walaala ay yihiin ee aynan ahayn dad cadow ah oo meel la isugu keenay ee ay noqoto calaaqada ka dhexaynaysa iyo wanaagu inuu noqdo wanaag iyo khayr iyo wanaag ka dhexeeya ee aan la rabin cadaawad iyo dhibaato inay dhex taalo haddana markaa mujtamacii oo dhan inay waxa weeye wanaag ay u gudbinayso hadday noqoto addacwa ila allah iyo hadday noqoto islaax bayna annaas wixii awoodi karto haddaba kitaabkaas oo waxa weye aada iyo aad qayimka u ah oo soo aruuriyey gabadha muslimadda aadaabta laga rabo aada iyo aad usoo koobay allihii subxaana qaadirka ahaana inoo fududeeyey inaynu sharaxno waxaan ilaahay weydiisanayaa in uu ka dhigo waxa weeye sharaxa aan sharaxnay mid ilaahay ummadda ku anfaca khaalisan lilaahina noqda khaalisan liwajhihi ilaahay dartii aan ula jeednay ee aan wax maaragtay kale oo aan ula jeednay ayna jirin waxa weeye adu addacwatu ila allah tabliiqu lcilmi dadka in wanaagga la gaarsiiyo ayay iga ahayd rabbigii subxaana qaadirka ahaana aan weydiisanayaa inuu waxa weeye camal saalixa ka dhigo ummadda ilaahayna ku anfaco cid walba oo dhegaysanaysa ama maqasha ama dib u dhegaysatana ilaahigii subxaana qaadirkaa waxaan weydiisanayaa inuu ka dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana waxaan kaloo ilaahay weydiisanayaa wax walba oo aan ku khaldamay inuu iga cafiyo oo waxa weeye aanan kasna uma aanan samaynin ee ama waa sabqu lisaan carabka wuxuu igala hormaray oo waxa weye carabka uu ku khaldamay ama cilmi yari oo waxa weye maadaama aanin arday ahay intaasoo dhan marka rabbigii subxaana qaadirka ayaan uga toobad keenayaa haddaan wax ku khaldamay wixii aan saxayna ilaahay baan ajar iyo waxaan ku weydiisanayaa inuu maaragtay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta aan waxba taraynin ilaa camal saalixa mooye inuu igu anfaco rabbigii subxaana qaadirkaana ummadda ku anfaco qof walba oo wax khalada ku arka oo waxa weeye gartana waxaa u furan inuu maaragtay markaas ii caddeeyo oo waxa weye maaragtay ii sheego wixii khaladana waan ka noqonayaa waxa weeye insha allahu tabaaraka watacaala waayo alxaqu daalat lmu'min waxa weye xaqu waa baadi ka maqan qofka mu'minka markii loo sheegana waa inuu qaataa waa waajib weye waxa weye intaas marka ayaan kusoo gebagabeynayaa wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin